bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee dalsan
war kaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna ay soo gelayso taarikhdana ku beegan tahay siddeedda bisha lixaad ee juun sannadda laba kun iyo labaiyo labaatan qodobada iyo macluumaadka kala duwan barnaamijka caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona diyaargarowgii ugu dambeeyey ee caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya oo laga dareemayo magaalada muqdisho xilli magaaladan ay martigelinayso mashquul badan si isdabajoog ahna ay u soo gaarayaan mas-uuliyiin ka qaybgelaysa caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya mas-uuliyiinta kala duwan ee muqdisho maanta soo gaaray madaxweynayaasha dowlad goboleedada ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo sheegay in la xiraya waddooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho inta uu ka dhacayo caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya
si loo xoojiyo amniga martida heerarkeeda sarreeya ee dalka imaanaya waxaa laga maarmaan noqotay in la xidho jidadka caasimadda lana hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadweynaha laga bilaabo caawa tobanka fiidnimo ilaa berri galab shanta galabnimo hadduu alla subxaana wa tacaala idmo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay u dulqaataan xirnaanshaha waddooyinka ayaan sidoo kale barnaamijka ku soo qaadan doonnaa qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo magacaabay la taliyaha madaxweynaha ama la taliyayaasha arrimaha dastuurka iyo sidoo kale la taliyaha arrimaha federaalka ee soomaaliya barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona
haddana inuusan tuugsanna meelahaas tagin meelo oo waxba laa yaqaanay waa madaxweynihii Soomaaliya sal meel hiblaayo fadhiyay maqaayad xumaa oo kabadeedka inaan la dhihin waxaa loo gooyay in uu gudno leeyahay hadba madaxweynaha markaas fadhiya boqolkii toddobaatan gunada uu qaato
waa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey warbaahintan dalsan kagana hadlayo arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo siyaasadda hadda dalka uu ku jiro waraysigaas barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka ooqaafta iyo arrimaha diinta uu shaaciyey in xujayda soomaalida ah ee sanadkan dalka ka baxaya ay heli doonaan adeeg dhammaystiran wuxuuna dignin u diray dad baraha bulshada ku faafiya warar been abuur ah qodobada kale barnaamijka caawa aan kusoo gudbin doonno waxaa ka mid noqon doonaa puntland oo ka soo horjeesatay qiimaha lacagaha sanadkan lagu aadayay xajka oo la kordhiyey waad maqli doontaan sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waxa ay soo bandhigeen xubin ka tirsan al-shabaab ama ka tirsanaa al-shabaab oo ka dagaalamay gobollada baay iyo galgaduud xubintaasi al-shabaab ka tirsanaa iyo sidoo kale waxa uu qaabilsanaa ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonnaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeedna waxa uu maamulo cusub u kala magacaabay gobollada baay iyo bakool barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo wixii soo kordha ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa tobaniyo diyaarinta barnaamijka waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabdulqaadir xasan ayaa caawa farsameynaya mar kale kusoo dhowaada wareegga wararka
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunigayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaada doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuulaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacan oo wanaagsan aanu ku bilowno magaalada muqdisho waxaa laga dareemayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey ee caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya oo la filayo dabri ah oo ka dhaco te- oo ka dhaco magaalada muqdisho diyaargarowgu aad u weyn ayaa muqdisho caawa laga dareemayaa oo ku aadan sida la isugu diyaarinayo madaxda kala duwan iyo wafuudda heerka caalami ah ee ka qaybgelaysa caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee dalka oo iyadu maalinta beri ah lagu wado in magaalada muqdisho ay ka dhacdo sidoo kale magaalada muqdisho maanta waxaa soo gaaray wafuud kala duwan iyo madaxweyneyaal dowlad goboleed wafuudda soo gaartay waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddankaasi ee kenya oo lagu magacaabo yuusuf xasan oo ka mid ah baarlamaanka waddanka kenya ahna guddoomiyaha degmada kamakuji ee xaafadda islii iyo qaar ka mid a ganacsatada xaafadda islii kuwaas oo ka qaybgelaya xafladda caleemasaarka wafuudda soo gaartay magaalada muqdisho waxaa ku jira sidoo kale wafdi ka socda ururka o n l f uu hogaaminayo guddoomiyaha ururkaasi cabdiraxmaan maadey waxaana garoonka ku soo dhoweeyey wasiirka amniga iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda federaalk soomaaliya munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha tobnaad ee dalka ayaa maalinta beri ah ka dhacaysa muqdisho qaar ka mid a madax- madaxweyneyaasha dowlad goboleedada dalka ayaa muqdisho soo gaaray hirshabeelle jubbaland koonfur galbeed galmudug ayaa dhammaantood muqdisho yimid si ay maalinta beri ah kaga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee dalka oo muqdisho lagu wado inay ka dhacdo magaalada muqdisho beri sidoo kale waxay martigelin doontaa mas-uuliyiin kale oo heer caalami ah kuwaas oo lagu wado in muqdisho ay soo gaaraan mas-uuliyiinta beri la filaya waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geele iyo madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo iyagu la filayo in maalinta beri ah ay ka soo degaan garoonka diyauradaha aadan cadde ee muqdisho si ay kaga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shan iyo tobankii bishan lagu doortay magaalada muqdisho gaar ahaan teendada afisyooni dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba maalinta beri ah la joojinayo isku socodka waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaare roble oo la hadlayey shacabka ayaa waxa uu sheegay in sababta loo xirayo waddooyinka caasimadda ay tahay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare roble ayaa shacabka muqdisho ka codsaday inay u dulqaataan xirnaanshaha jidadka caasimadda intii ay socoto munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha maadaama ay dalka imaanayaan madax iyo wafuud heer sare ah wuxuu sidoo kale caddeeyey madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble in waddooyinka la xirayo waxay ka dambeeyeen tobanka habeennimo ee isla caawadan oo labaatan daqiiqa ay ka harsan tahay ilaa iyo maalinta beri oo khamiisa shanta galabnimo isagoona shacabka ka dalbaday inay u dulqaataan xirnaanshaha jidadka iyo waddooyinka booliska ayuu sidoo kale faray inay adkeeyaan goobaha amniga iyo sidoo kale een, dadka inay u diyaariyaan gaadiidka loogu talagalay caafimaadka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble si kooban ayuu warbaahintu la hadlay wuxuuna ka hadlayaa arrimaha kala duwan ee ku aadan xirnaanshaha waddooyinka caasimadda الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحا مهد أردن إسكال الله سبحانه وتعالى أو نوسو دمية هوله الدورشة هيرر كيدي كالدوانا وحان ربائن آن وقم هاد عليو شعب كسومالي ميل والبا أي جوغان سيدي أي نو قرب استاغين دعادي يدلقات كي أي موجيان انتي أي سعودتي هوشي دورشة دالك أو أهيد مد آد ودي بدنيت ولا ليال waxaa maanta mar kale hortiina u imid inaan idinla wadaago fariin si gaara u qusayso shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda walaalayaal sagaalka bisha juun oo ku beegan berri oo khamiis ah caasimadda waxa ay martigelin doontaa madaxweyneyaal ra-iisul wasaareyaal iyo mas-uuliyiin sarsare iyo wafuud caalami ah oo kala duwan oo ka imaanaya dhammaan daafaha kala duwan ee caalamka kuwaas oo ka qeybgalaya caleemasaarka madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud haddaba si loo xoojiyo amniga martida heerarkeeda sarreeya ee dalka imaanaya waxaa laga maarmaan noqotay in la xiro jidadka caasimada lana hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa dadweynaha laga bilaabo caawa tobanka fiidnimo ilaa berri galab shanta galabnimo hadduu alla subxaanahu watacaala idmo sidaa darteed waxaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan muqdisho si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa in ay noo dulqaataan muddadaas kooban ee magaalada xirnaan doonta ayna ciidamada ammaanku garab ku siiyaan sugidda amniga magaalada muqdisho ciidamada amniga iyagoo waajibaadkood gudanaya waxaa la farayaa in ay shacabka u turaan oo ay tixgeliyaan xaaladda caafimaad ee degdega ah sidoo kale taliska ciidamada booliiska waxaa la farayaa in ay diyaariyaan gaadiidka gurmadka degdega ah si ay goobaha caafimaadka u geeyaan dadka ay la soo darsaan xaaladaha caafimaad ee aada u daran mar kale waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin dulqaadkiina iyo insha allah ilaahina subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu caleemasaarkaas noogu dhameeyo si nabadgelyo ah maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo shacabka muqdisho ka codsanayay inay u dulqaataan xirnaanshaha waddooyinka maalinta beri ah dhanka kale haddaan eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud wareegto uu soo saaray waxa uu ku magacaabay lataliyayaasha arrimaha dastuurka iyo arrimaha federaalka doctor cabdiraxmaan cabdulaahi baadiyow la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo arrimaha dastuurka ayaa loo magacaabay axmed cabaas axmedna waxaa loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee arrimaha federaalka madaxweyne xasan sheekh ayaa alle uga baryey lataliyayaasha cusub inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday wuxuuna kula dardaarmay inay si hufan oo daacadnimo leh uga adeegaan dalka iyo shacabkaba mas-uuliyiinta la magacaabay ayaa sidoo kale ka soo shaqeeyay hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-ado kale oo muhiim ah waxaana ay khibrad wanaagsan iyo aqoon u leeyihiin howlaha uu madaxweynaha u igmaday ee arrimaha dastuurka iyo federaalka weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha darsan ee muqdisho ayuu idinkaga imaanaya qodobo kaleano harsan
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxaba loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nusmilyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan miyay caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
barnaamijka wareegga wararka ayaad weli la socotaan markaan haddaan eegno wasiirka iyoqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya cumar cali rooble oo warbaahinta la hadlay maanta ayaa waxa uu sheegay in xujiyada sanadkan ee soomaalida ah ay heli doonaan adeeg adeeg dhammaystiran oo dhan walba ah waxa uu sheegay in xujiyada sanadkan wax dhibaata ah aysan la kulmi doonin wuxuuna xujiyada ka codsaday in lacagaha looga baahday ee shanta kun ka badan ay bixiyaan maadaama dhibaato iyo xanuunka covid sagaal iyo toban waddanka sacuudiga uu ka jiro taasina ay sababtay in qiimaha la kordhiyo waxa uu sidoo kale ka digay dadka baraha bulshada ku faafinaya wararka been abuurka ah ee dhankaas iyo wasaaradda ka faafinaya wasiirka ooqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya cumar cali rooble warbaahinta ayuu la hadlay arrimaha xajka iyo xujayda sanadkan ayuuna intiisa ugu badanba ka hadlayaa
aad ka warqabtaan ummadda soomaaliyeeday waxaan hadda ka hor ka hadalnay xajkaanu inuu xajajkii hore oo soco jira uu ka duwan yahay wuxuu uga duwan yahay xagga duruufta wuxuu uga duwnaa doonaa xagga adeega ilaahay idankiis waxaad ka warqabtaan ummadda soomaaliyeed hoteelada ay degi jireen oo xagga xajka markii la yidhaahdahay hoteella aada uga fog xaramka ayay sida badan la deji jiray maanta waxaad degaysiin biidni illaahi tacaala san hore aynu kugu ballan qaadnay hal kilomitir ugu badnaan laba kilomitir ood xaramka aduga lugeynaysaan ayaad degaysaan biidni illaahi tacaala sida badan waxaa la deji jiray guryo iyo hoteelo oo runtii loogu naxariisanayo xaajiga soomaaliyeed oo laysleehay kharajkuyo ku badanin saas darteedna aan u qalminin jiif ahaan aanba maaragtay xaaji ahaan aan u qalminin xagga muuqaalka xagga nadaafadda xagga nolosha xagga bilicda dhinac waliba maanta waxaad degaysaa xaajiga soomaaliyeedow biidni illaahi wa bicownihi wa towfiiqihi four star amba five star hoteelada ugu sarreeya xaramkan ugu dhow ayaad degaysaa biidni illaahi tacaala haddii xaajiga soomaaliyeedow musdalifo buuraheeda bannaankeeda aad degi jirtay maanta waxaad degaysaa mina meesha ugu dhow jamaraadka ayaad degi doontaa biidni illaahi wabicownihi wa towfiiqihi arrintaas annagoo ka jaan qaadayna ayaan safar u aadnay mamlakada sacuudi carabiya waxaan isku soo waafaqnay in xaajiga khidmadiisa tan ugu fiican xujayda caalamka uu ka mid noqon doono biidnihi wa bicownihi wa towfiiqihi waxaan soo kormeernay goobihii mina uu ka degi lahay xaajiga soomaaliyeed waxaad ka warqabtaan marba haddii qof xaajiga oo kusoo dhowaado oo mashaacirta maalmaha mashaacirta oo kusoo dhowaado jamaraadka meelba meesha uga dhowaa uga sii qaalisantaha hoteeladu hoteelba hoteelka ka dhowaa ka qaalisanya hoteelba hoteelka ka adeeg fiican waa ka qaalisanya waxaad ka warqabtaan xagga diyaaradaha sida hadda ay ka hadleen xamalaadku iyo ru'asaa maaragtay dayraanka ay ka hadleen culays badana maaragtay runtii ka jira xaggaas oo ay qabaan diyaaradaha xujayda soomaaliyeed qaada dadkuna aada aysan u ogeyn waxaa ka mid ah waxau diyaaraddu goo ayay raran tahay baag waa faaruq ilaa wax kale soo qaadayha ma jirto amba baagay goo ay faaruq tahay baagay faaruq tahay waa sii socodkay faaruq tahay soo socodkay raran tahay bilcagsi sidoo kale labadii kharajna halka xaaji ayuu maaragtay iskula dul dallacan yihiin waxaad ka warqabtaan caalamka dagaalada ka dhacay amba sababaha karoonad sababteeda ha noqoto in u kacay shidaalkii diyaaradda u kacay ilaa duulimaadka soomaaliya qaybo ka midu diyaaradihii rakaabka ay joogsadeen ood ogtihiin shidaal la-aan darteed idaa qalla shay-u qalla shaygu markuu yaraadana waa qaaliyoobaa sida laga warqabo waa sidaas waxaad ka warqabtaan karoonaha dartiis in qolkii hoteelka hala jeefto la yidhi oo toban qofood sideed qof ay jeefan jirta hoolka maanta inuu maraayo inaan la jeefi karin afar qof amba maaragtay saddex qof ka badan aan la jeefi karin baski sidoo kale teendhooyinka ay degi jireen maaragtay labaatan soddon qof ay degi jireen meeshii labaatan aheyd maanta waxaa laga yaabaa inay sideed qof iyo lix qof lagu soo koobo bisababi karoona karoonaha dartiis wax waliba isbedelka caalamku iyo sicirka caalamku ku dhacay sicir bararka ku dhacay ayaan qeybtayna ka nahay wadamada dariska oo aada iyo aada uga raqiisanaa jiray xaajiga qaadidiisa diyaaradaha xaggooda ambaase maaragta ha noqoto khadamaadka ha noqoto maanta waxaad maraysaan ko labo saddex jeer in la kordhiyo mar waliba wadamada dariskeena oo toban maalmood gudahood la kordhina mar waliba inta xaaladu soo kororto mar waliba xaajiga soomaaliyeed sharikaadka u khidmaynayaa waxay ku xiran yihiin lana jaan qaadayaan kana maaragtay duulayaan hadba sicirkay qiimuhu sida uu yahay sida walaalkay guddoomiyaha xamlooyinka uu sheegay ma aada u badan oo hadda inta la shaaciya ka badan ayay noo keeneen sharikaadku duruufaha jira dartood oo runtii loo garaabi karo laakiin maalinba waxbaan ka ridnay waxbaan hoosuga dhignay annakoo fiirinayna duruufta ku gadaaman xaajiga soomaaliyeed annakoo fulinayna awaamiirta madaxda sare ee dalka oo ku wajahneed mar waliba talada iyo tusaalahana la siinayo ay ahayd xaajiga in loo naxariisto amarka ilaahayna maaragtay fulinayna waajibkana saaran fulinayna aada iyo aadan u hoos marin sida uu sheega walaalkeena magaca diyaaradaha ku hadlay laba kunoo doolar iyo wax ku dhadhow ayay maaragtay rabeen in lagu qaado xaajiga duruufaha jira awgood annaku taas waa kala dagaalanay kun iyo shan ayaan kusoo maaragtay aan ku dirnay oo runtii aada iyo aad dhibaato weyn ugu ah oo duruuf badan ay sheegteen dhanka jaango-inta xagga sicirka horena wasaaraddu ay usoo saartay ku dhowaad lix kun oo maaragtay doolar ayay sharikaduhu isku duubduub yiraahdeen waa loogu adeegi karaa xaajiga soomaaliyeed annaku aada baan ula dirirnay annakoo sharikaadkeena nacbayn annakoo jecel duruufta jirta inaan la jaan qaadno annakoo jecel inuusan khasaarinin haddana mar waliba xaajiga daciifka ah ayaa baryoritiga iyo owlowiyaadka iskale shan kun laba boqol iyo soddon ayaan maaragtay dhaafi weynay wadamada afrikaanka oo nala mid ah naga hoosay jiray qaybo ka miduhu toban kun oo doolaray sanadkan ku xajinayaan wadamada caalamku qaybo ka miduhu xajkay wada joojiyeen oo yidhaahdeen arrintan ma laga bixi karo saas darteed xaajiga soomaaliyeedu haddii shan kun laba boqol iyo soddon ay badan tahay duruufta jirta ayaa intaas keentay wax intaa ka badana waan kaa reebnay ilaahina waxaan kaaga baryaynaa subxaanahu watacaala inuu culayskaas kuu fududeeyo waxaan rabaa inaan laba era aan ka iraa dad hunguri uga bartay wasaaraddan oo aan dareemayno inay bulshada tashwiish ay gelinayaan waa uga digaynaa dadkaasna waa uga nasiixaynaynaa bulshada soomaalida in dhagaalqa u siinayno waxaan uga digaynaa bulshadeena soomaaliyeed inay ku kadsoomaan kuna jahawareeraan shakhsiyaad xil ka haajiray aan xil ka haajiray wasaaraddan oo labada kun ko iyo labaatanki ay ugu dambeysa wasaaradda xilkii laga qaaday inay maaragtay warqada ay soo saarsaaraan inaadan ku kadsoominina ayaan rajeyneynaa sicirka rasmiga waa sicirka beyjka wasaaradda yaal wasiirku ku hadlaayo wasiiru dowlihii ku hadlay agaasimaha guud ku hadlaayo xamalaadkan culays ku ah shirkooyinkan runtii oo waxaan ka soo marnay inaan ka dhaadhicino ay maaragtay aan ognahay culayska aan ka marnay aada iyo aad aad u mahadsantihiin guud ahaana ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan leenahay fadliga xajkan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waddanka istiqraar iyo amni ha noogu soo dabaalo xujayda soomaaliyeedna waxaan leenahay laba iyo toban kunoo wax dhiman ayada oo ay soo xajiyeen sanad sanadka ugu dambeeyey xajka la soo xajiyey sanad walbana la xaji jiray ayaan culays weyn qaybintooda lagala kulmi jiray maanta saddex sanadii saddexaad baa la marayaa oo xaj la-aan la ahaa oo laba sano aan la soo xajinin sababaha karoona darteed sanadii saddexaad hadda la marayo qoondada ummadda soomaaliyeed wasiirka cadaala wasiirka diinta iyo waqaafta xukuumadda soomaaliya cumar cali roobleh ayuu kaasi ahaa dhanka kale puntland waxay ka soo horjeysatay qiimaha lacagta sanadkan laga qaaday xujiyada soomaalida ah waxaa aan arrimahaasi ka hadlaya agaasimaha wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka puntland marin abshir oo si kooban warbaahinta ula hadashay su-aalo fududna ka jawaabtay waxa ay ka hadlaysaa xujiyada lacagaha laga rabo inay tahay mid aad u tiro badan loona baahan yahay dowladdu inay ka falcelisa arrintan baaq ayayna u jeedinaysaa wasaaradda oo qaaftay arrimaha diinta
bismillaahi raxmaan raxiim arrintaas way jirtaa waana ku faraxsanahay inaan maantay aan ka hadalno inkastoo waqti uu ahaa duhur aan rawaxayay waxa weeye waqtigii xajka oo nagu soo aadan waana rukun min arkaan islaam inuu qofka muslimka soo xajiyo qofkaasoo awood u leh inuu iska bixiyo marka waxaa jirtay hadda ka hor kasoo baxda wasaaradda nambar aada u yar oo maxay ahayd soomaaliya oo dhan shan kun iyo shan kun laba boqol iyo lix xaaji taasoo nambar aada ugu yar soomaaliya oo dhan innagoo og sanad saddexdii sano oo hore oo lasoo dhaafay oo xanuuno awgeed aan xajku uusan jirin haddana nambarkaa yar uu ka soo baxay maada maantana waxaa soo korodhay kharashka aadka u badan oo qofka xaajiga uusan awood u lahayn inuu iskaga bixiyo iyadoo ay jirto abaaro fara badan iyo xilli adag lagu jiro uusan qofku awood u lahayn shan kun iyo laba boqol iyo soddon dollar inuu ku tago xajka marka waxaan ku baaqaynaa haddaanu nahay bahda wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka iyo dhaqan celinta waxay ku baaqaysaa in arrintaas laga qabto jawaab deg deg ah wasaaradda federaalka cadaaladda waxaan ka sugaynaa jawaab deg deg ah ay kaga jawaabayso arrintaas waa in loo turaa dadka xujayda ah oo aan dhaqaale intaa la eg aan awoodin wakhtigan iyo wakhti kastaba marka u horeysa waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda federaalka in ay arrintaa ka jawaabto oo xujayda wax macquul ah oo ay awoodaan oon taklifo ku jirin in ay dib ugu laabtaan arrinkaas oo jawaab kaafi ah ka soo bixiyaan insha allah wixii akshinka dambe ay ka qaadayso dowladda puntland waa laga tashanaya arrintaas waan ku guda jirnaa insha allah mar dhowna jawaab baanu kasoo bixinaynaa haddii ilaahay yiraahdo oo uga midaysan tahay dowladda puntland arrinta xajka iyo arrintii qoondada ahayd hadda qoondadii annagoo la yaaban baa waxaa timitan xajka lacagta oo aada u fara badan iyada waxaan waxaan dee ka ka codsanaynaa ama ka rajaynaynaa wasaaradda federaalka oo matasha waddankao dhan inay wax ka qabato puntlandna jawaabteeda insha allah agaasimaha wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka puntland marin abshir oo si weyn u dhaliilaysay lacagaha sanadkan xujiyada soomaalida laga qaadayo ayay taasi ahayd qaybihii dhexe barnaamijka wareegga wararka ayaan isla maraynaa qodobo kaleoo barnaamijkeena ku jira iyo goordhow waraysi ku saabsan brofesor jawaari ayaad maqli doontaan balse markan iyo farsamada
iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimiteda taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluugla'aan ku isticmaal aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
barnaamijka wareegga wararka ayaaad weli maqlaysaan markan rofeor maxamed sheekh cosmaan jawaari waraysi dhinacyo badan uu taabanaya uu siiyey warbaahintan dalsan ayuu kaga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinkii dalka ka dhacay kuraastii mas-uuliyiin kala duwan ee ay ku soo baxeen iyo siyaasadda dalka gudoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya jawaari waraysi dhinacyo badan taabanaya ayuu siiyey warbaahintan dalsan waryahayga abees xasan maxamed ayuu u warramay waraysigan intiisa ugu badan wuxuu kaga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka dalka ka dhacay habka hadda ugu fudud qoondada kala duwan ee dhanka iyo lacagaha madaxweyneyaasha ay qaataan iyo waxyaabo kaloo aad u fara badan oo shuruucaha dalka ku saabsan rofeor jawaari waraysigiisana waxaa ka mid ah
marxaladda oo dalka hadda maraya alxamdulilah hadda waxaad moodaa in dadka dhan ay dareemeen xogaa degenaansho ay bilaabatay waxaana aada u filayaa in maarata hoggaanka oo madaxweyne xasan inuu noqon doono hoggaan magciisa oo mayilsi magciisa miisaaman inuu noqon doono oo u abbaaran doono insha allah sida dalka meesha haddii u taagay hore looga mariyaa ayuu ahaanaysaa aqoontaan u leeyahay waxaan maleeya waxaan filayaa maarata inuu hoggaan yacni horumar leh inuu afartan sano bilaabi doono oo dadka ay mahadiyaan insha allah
isbeddelka dalka uu galay iyo sida loo maamulay doorashada mudan gudoomiye aragti ahaan seed u aragtaa see wax kugu muuqanayeen alxamdulilah doorashada oo tan madaxweynaha si oo si waafaqsan dastuurka loo maamulay oo waadic ahayd shafaafiyana way lahayd alxamdulilah isbedelka hadda la galin waxaanu arkaa inuu hoggaankan oo madaxweyne xasan hadda uu qabtay inuu noqon doono hoggaan miisaaman oo abbaaraya waxyaabaha baahida loo qabo ha noqoto dhinaca amniga dhaqaalaha iyo dimuqraadiyeyntaba inay maarata wax ka tari doonto ee fila maadaama uu khibrad oo hore lahaa meeshii shaqada u joogto unbuu ka bilaabi doonaa haddii aan la yidhaahdo waa aad baan ugu kalsoonahay inay hoggaan fiican inuu maarata cayaamo badan fiican sugayaan insha allah
hanaanka xilka dowladnimada labada madaxweyne isugu wareejiyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo ugu wareejiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidee maxaad ku qiimeyn lahayd waxaad usoo joogtay muddo badan oo madax isku wareejinayeen xilka madaxtinimada soomaaliya horta aweeso ilaahay mahadis waaye marta si laga soo bilaabo laba kun iyo labayo tobankii ilaa hadda soomaaliya waxay kusoo dhacday marta waxyaabaha horumarka la gaari waxaa waye in awoodda la isugu wareejiyo dagaal la-aan oo si qabooban ha kala fiicnaato brotocoolkeeda iyo maamuskeeda waxaas kale ahaato muhiim maaha laakiin in madaxweyne la doortay kan kale uu sii dhiibo uu isu sii dhiibo iyadoo nabad ay jirto aan dagaal iyo waxba jirin oo gacanta la isaas in la gaaro waa arrin aada u wanaagsan oo la gaaray waxaa lixdanaadkii saasay ahayd kasoo bilow aadan cabdulle saas u wareejinaya laakiin tii baa soo noqotay waa waxaa weeye tan oo hadda dal badan carab iyo afrikaanba ay nagu nagu majarsadaan weeyaan marka waa ku faraxsanahay in mar labaad ay dhacday si tan waa laga shakisanaa aadaa loo shakisanaa dadka dadweynaha laakiin haddana inay saas nabad ku dhacday waa arrin mahaddeeda le ilaahay uu leeyahay weyaan waxaan mustaqbalkan waxaan ka rajaynaynaa madaxweynaha soo socdaa inay meeshaan meel kasii wanaagsan ay geeyaan oo jiilka soo socda jiilka soo kacaya inay tusaale u noqdaan kulligood insha allah waayahay si gooni ah ayaan uga hadli doonaa maamuuska madaxweyne uu leeyahay brotokoolka xushmadda iyo jamhuuriyadda uu ku leeyahay laakiin waxaan rabaa inaan dhowr su-aal oo kale aan ka hormariyo adigu waxaad ahayd guddoomiyihii baarlamaankii sagaalaad iyo kii tobanaad waxaad u tartantay kursiga xildhibaannimada ee baarlamanka koo iyo tobanaad baydhabaa tagtay maraad warbaahinta la hadashay waxaa sheegtay in si qurux badan aan lagula dhaqmin oo doonistaada kursiga iyo caqabado aad ka wajahday maxaad nala wadaagi kartaa caqabadihii ku qabsaday maalintaasi
run ahaantii hadda waxaa weeyaan waxaa soomaali waxay ku maamada reed raad raad hiraabneed reed mana raaco yani raad arooryo ra- gadaal looma raaco way cusub tahay hadday marta kala tageen waxay dhacay waa dhaceen marka hadda waxaan u baahannahay inaan hore eegno laakiin wixii dhacay ah, waa laga qurux badnaa si ka qurux badan baa loo samayn karay ma aha mid oo eh, doorashada hadda la- dalka ka hirgashay oo tii hadda oo lagu keenay baarlamaanka koo iyo tobnaad ma aha nidaam doorasho oo ku dayasho leh ma aha waxaa nidaam doorasho u baahan gebigeeda in laga fogaado oo maarata xoogaa la dimuqraatiyeeyo u baahan weyn taasaan guud ahaan kaa dhihi karaa laakiin eh, dalka o dhan ba go- aniga waxa layla dhaqma waa sida dalka o dhan lala dhaqbi waayo waxaan waxaan kaga duwanahay ma jirto waxaan hadda ka qabana ma jirto durba go-aan aa la gaaray laakiin goorteed markii arrinta ay kala degto ayaan qoraallo iyo analysis ka subin doonaa haddii aa yidhaahdo barnaamijkan wuxuu barnaamijyada kale kaga duwan yahay wuxuu dib u raacaa taariikhda iyo waxyaabihii dalkan ka qaldamay isla markaasina wuxuu fursad siiyaa in la soxo qaladaadkii shalay waxna laga barto baydhabaa tagtay aduu guddoomiye baarlamaan hore ahaa kursiyaa doonatay si wanaagsan lagulama dhaqmin Eh, qaladaadka ugu weyna ee laga galay muxuu- maxay ahayd qaladka aniga lagama garan dad badan oo aniga ila mid ala galay waxaa weeyaan xaqii muwaadinka kan ugu weyn waxaa weeye xaqii muwaadinka oo aan qofka la siin loo diido weeyaan marka qofka ha ha waayo ama ha waayo inuu tartamo loo sii yani loo loo banay ahayd laakiin maba tartamaysid kuma rabno adiga ma gelaysid in lagu yidhahdo lagaa hor istaagsado waxaa weeyaan bareer cad waayo qofka muwaadinka xaqiisa laga istaagay marka dad badan oo saas loo galaya jirta laakiin haddana soomaali waa sabar badan tahay danta guud waa laga eegaa un. dafa guudaa laga eega aad raad raaca rabtaa laakiin annaga hadda waxaan joognaa marxalad aan dhahayno hore ha loo socdo inaan inaan inaan idhaahno insha allah si kooban oo aad warbaahinta ula hadashay maalintii baydhabo aad ka soo baxaysay adigoo koofi wata fitishaaric midabkiisa caddeys ah wata masha allah cajista waxaa tidhi nidaamkii dowladnimada khatar uu ku jiraa haddaba isweydiintu waxay tahay keliya inaad kursiga weysay miyaad ku qadartay qarannimada soomaaliya inay khatar ku jirto
maya kursiga keyga aan waayo kaliya ma aha waxaa weeye nidaamka oo yani processkii oo lo- la garanayay oo aan ugu talagalnay ergooyinkii si loo- nidaamka loo dejiyo waa laga baxay waxaa la yidhaha kursigiiba laba qof keliya ayaa ayaa u tartamaysa oo la xulaya haddana waxaa la keenay nin la yidhahdo minxiis minxiiska wax kale maaha waxaa weeye markii aroos la galayo maarata kelmad meesha ka timid markaa aroosiisu saaxiibkaaga oo ugu wanaagsanaad keenaysaa oo howsha kuu qaban qaabiyo kula guursan maayo gabadha laakiin wuxuu kula howsha kula fulinaa minxiisaa la yidhahdaa marka ninkaa minxiisa kan waa waaba waa la- yani monobolia gashay taa micnaheed waxaa weeyaan waxaad xirtay xuquuqdii eh, muwaadinka uu lahaa ayaad ka hor joogsatay micnaheedu waxaa weeyaan dowladnimadii baad had- muhadad ku tahay dimuqraadiyadda muhadad ku tahay waayo waxa waa nidaam ama sharci iyo muwaadin ayaa wada shaqaynaya meeshan laakiin muwaadinkii oo la rabay inuu meesha marta eh, hawshii wado yani dowladnimada dhan waxaa weeye hay-ad iyo iyo muwaadiniin u duuban jiritaanka dowladnimada la yidhaahdaa dadkii u duubnaan lahaa haddaad xuquuqdooda ka istaagtid micnaheed waxaad had- muhadad ku tahay marka nidaamkii dowladnimada ay ku istaagi lahayd ma aha jawaari kursi loo diiday bal soomaaliya dhan fiiri ba lixda dowlad goboleedka fiiri waxa ka dhacay waxaa weeye meelo dhe- kuraas dhif ah oo aa jirtay oo si dimuqraati ah loogu tartamay oo halkii kursiba ilaa toddoba qof sideed qof ay ku tartameen laakiin inta badan waxay ahayd halaanbey halaanbey yacni wax boob ahoo doorasho lagu sheegay ahayd haddaad isku darto waxay noqonaysaa boob rasho ma doorasho ma ahayn taasoo tanaa ula jeeda waxaa weye doorashaan rabnaaye boobrasho halaga doojwaay boobrasho waxay xadidaad ku noqonaysaa nidaamka jiritaanka dowladnimada xadid ku dhacay akhritaanka waa bulumbuliya oo baabi'inaysa eh, maxaa la dhahay eh, jiritaanka dowladnimada taasaan individual kursi yani kursi keligiis ah waan u doodayay laakiin dad badan mudana guddoomiyey oo siyaasaddana la socda waxay aaminsan yihiin in baarlamaankii sagaalaad ee aad madaxda ka ahayd inta dhacday hadda xilliga aad u tartamayso kursigan ee baarlamaanku iyo tobanaad loogu soo baxayay inay u dhacday oo keliya maanta aad dareentay in cadaalad darro ay dhacday in qarankii khatar uu ku jiro in xorriyad aysan ka jirin in bob kuraas la sameeyey xilligaasi way jirtay sida dad badan ay aaminsan yihiin maxaad u dareemi weysa barlamaanka sagaalaad markii lasoo fulayo eeg waxaa anaka markii oo kow labi kun laba kun labaiyo tobankii markaan qabanay xilka saddex su-aal aan is weydiinay xaggeen ka nimid xagga doorashooyinka ah xaggeenu joognaa meesha aan joogno seeman ugu horumarin karnaa waa ku dadaalay waxaa waa lasoo qaaday carto meesho kenya waa laga yimid xamaraa la yimid xamar keligiisa monobol iyo xamartaan saan uga tagna gobolada aan geynaa lihi waa horumar la gaari waay hal meel keliya maaha yani marka haddana waxaa hal qofaa soo dooranay konton iyo kow aan ka dhigno waa mid lasii qaaday waay kuraasti concentrated ku ahayd kuwa urursan xamar keliya aan aan qaybino waan gobolayni kuraasta dowlad goboleed ba hadda maanta way taqaanaa inta kursi ay leedahay halkaas waxaa la rabay doorasho hadda maanta dhacayso in laga sii hormaro boqolaa laga dhigo qof wax kala suubiya ma jiraan iyo laba meel lagu- laba laba degmaa la keenaa wax fiican waaye laakiin waxaa waxaa kasii jelmaysaa meesha aan kuraasta aan gobolayni in la degaameeyey ahayd in la qeybsho degmooyin la geeyo yani guddiga madax bannaan iyo dowlad goboleed inay fadhiistaan la yidhahdo hey dowlad goboleed x waxaad leedahay intaasoo kursi waxaan kaa rabaa inaad degmooyinkaa u qaybiso laga sii hormaro meeshii doorashada marta si dimuqraatiya u sii socoto kobciya loo baahnaa meeshii aan- kobcidda la rabay waa lasoo dhigay hoosaa loo soo dhigay monobolia la geliyey hadadaad waay oo lagu hadadaayo dowladnimaday hadadaysaa muwaatinka xaqiisa mar kastoo aad ka istaagto maaha keliya doorashada meel kastoo aad xuquuqda iska istaagto waxay reflection ku yeelanaysaa ama saameyn ku yeelanaysaa jiritaanka dowladnimada marka xuquuqda bani aadamka waxaa leeyahay xuquuqda muwaatinka oo waajibaad iyo xuquuqba uu leeyahay waajibaadkiis inuu guto baa ku canaanan kartaa laakiin xuquuqdiis inaad istaagto maya dad baa waayey xuquuqdii ay lahaayeen dowladnimada iyo dimuqraadiyadda xilligii guddoomiyaha aad ah- aad ahayd adiga baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyaddaasi ma qaadaysaa dadka oo waayey xuquuqdii ay lahaayeen in la doorto iyo inay wax doortaan xilliga aad guddoomiyaha ahayd gudoomiye baarlamaanka ma qaadi karo Hay- isaga ma maamulayn maamulka waxaa loo dhiibay waxay ahayd guddiga oo guddiyada loo dhiibay guddiga ka mas-uula toos laakiin guddigii wuxuu noqday ga- wax gacanta ugu jiro instrument gacanta ugu jiro dowlad goboleed eeg guddi doorasho sideedaba concept ahaan markaan ka fikirayno waxaa loo magacaabaa guddi madax bannaan maxaa loogu magacaabay guddi madax bannaan xukuumaddaaba joogta eh may maamusha waa laga fogeeyaa micneheed waxaa weeye wax alla wixii ku saabsan doorashooyinka dowladda yani xukuumadda gacanteeda in laga fogeey waaye qof saddexaad third party la yidhaha, qof saddexaad oo madax bannaan inuu sameeyo marka meesha annaga ay naga wareersaday waxaa weeyaan guddigii madax bannaanaa dad taya leh ma u dhiibno jaamaca geedi faarax cali ow maadow aa lasaga dhiibaa marta waxaa la fiirinaa afar dhibic afar dhibic laakiin meesha aad leedahay guddi madax bannaana doorashada maamulaya waa waa sax kan kan hadda loo dhiibay laftirkiisa oo guddiyaashan oo la leeyahay eh, heer federaal iyo heer goboleed kii booskiisu jooga waa inuu madax bannaanaadaa madax bannaanida marna ma halaabin laakiin ka waran adoo guddoomiye baarlamaan ah haddii federaalkii maamul goboleedyada ay ka dhacayeen in qof xuquuqdiisii la doodsiiyey oosan waxba dooran ama la dooro laha laga hor istaagay ka waran mas-uuliyaddeeda soo qayb qaadashada.
Boroseska dooda waxaa boroseska hadiiba doorasho ay tahay barlamaan ma soo dhexgalaya xukuumad ma soo dhexgalaya boroseska dacwadu uu maraya maxkamad sare ha la geeyo ama guddi khilaafad ha la geeyo ilaa markaas iyo ama maxkamad dastuuri ha la geeyo dhinaca dooda yani ay qaadan raacfaan u qaadan karaa meeshu ka socon karaa laakiin barlamaanka ma ma xukumi karo yani intuu soo galo kursigaygan waayo aniga hal ii xukumo Dood- qaali ma qaali ma noqonayo dood sharciyeed dood sharciyeed aad ku taageertay shakhsiyaadkaasi cabanaya wakhtigaasi ma jirtaa ama do- dastuur taageer taas waxaa waay haddii oo dadkii waa loo jeedaa in xaqii aqoon la tuusiyo laakiin haddana waxaa la fiiyaa danta guud iyo degenaanshaha dalka la fiishaa lama sii shido lama sii shido waa dhacday asfur laba afar sano hadday dhammaanaysa waa dhalinyartaa hore u soco waa la dhihi karaa laakiin haddii aad tiraado ka waayo laakiin in laga digtoonaado laga hortago laga digo to- dam dibna ay u dhicin laga dagaalamo waa okay in maarata laga digtoonaado arrintaas danguud ahaan loo wajaho laakiin inay sii socoto maaha marka adi maqsuuda ka tahay hadda kursiga waa lagu dardarsiiyey sida aa sheegtay inaan la sii shidin laga gudbo afarta sano soo socota inaan aan la sugto shidin lahaa inaan la shidin oo dib loo raacin waxaa waaye hore aan uga socon waayo dalkan waa curdan haddii aan saa usii wadno wax waa caarsanayna waa caarsan aan idhaahno inta aan haysana naga baabi'ayso haddaa lasoo kabanayo waa curdan waa maarata ee dimuqraadi oo eh, minay minayn ah minay minay oo kale dhisaayo oo aan aan- aan ilaalinayno marka waxaa habboon in maarata laga sabro muddo waa bere imaanaysa waa wax siyaasa waa la garaa laakiin in laga digo laga digtoonaado sida loo dhaqmay ama maamul maamul goboleed ay u dhaqmeen dib dambe ayna u dhicin waa in wax laga taxadiraa taas
waxaa jirtay kuraas ka mid ah kuraasta baarlamaanka kow iyo tobanaad oo dhaliilo iyo ay ka yimaadeen doodo fara badan kuwa lagu celiya doorashadoodii kuraasta qaar weli kor baa loo hayaa waxaa ka mid ah kursi baarlamaan golaha shacabka ah oo uu ku tartamay taliyihii hore ee nabadsugidda qaranka faad xaaji ahaana am- la taliyaha amniga qaranka markii ugu dambeysay kursigaasi maxaa lagu haystaa bay kula tahay maadaama sharci qaar aad tahay
haddee mar xukun eh, xukun waxaa dhacay maxaa la dhahaa xukun maxkamad sarena waa arkay marka haddii mar xukun maxkamad sare dhaco inaan ka hadlo oo ma qurux badna laakiin intii oo dacwad ah wuu wuu sameeyey dacwad oo u geeyey maxaa la dhahay guddi khilaafaad uu geeyey maxkamad sare intii waxaa waye xukunkii saas eh, wuxuu ku dambeeyey in maarata dib loogu noqdo xaq buu leeyahay inuu ku qaab galo haddii mar dib loogu noqonayo berito haddii lasoo bandhigo kama reebana inuu mar kale ka qayb galo laakiin si shafaafi ah oo yacni oo maarata daah furan ha loo galo ninkii aad ka raysid inuu qanco fiican oo tiraahdo gacanta ku geliyo waa- waad iga- waa iga badisay aad ku guulaysatay laakiin haddaad tiraa xlaabe iyo muruqi waxaas la isku dayo tiile waay marka waa u bannaan tahay haddii mari dib ha loogu noqdo lidhi ha lagu noqdo waxbaa qaldanaa hadda yani muwaadin waayo waa kama reebana asaga inuu ka qayb galo
laakiin daawadahayga wuxuu isweydiinayaa adigana aad qirtay wad- wadiiqadii loo soo maray doorashada inay s- in wax lagu jiro oo boqolkiiba boqol aysan sax ahayn waayo sababtu maxay tahay in kursiga hal xildhibaan ama hal mas-uul lagu dheganaado ilaa maxkamad la geeyo hal dhibaan ama hal qof kursigiisi lagu dheganaado ayadoo wixii lasoo wada maray la ogyahay maxay tahay ujeedkeeda qofka caadi ma ahayn de, ta- waxaa- qofka marka kursigiis lagu dhegay ah, kursi caadi ah ma ahaynoo sibaa yani kooxaysiyaa jira meeshan waa la kooxaysanaya musaarife ilaa aakhiri waana jirtaa in qofkan yaro maaragtaa oo nufuud dheeraad ah dadka kale aan lahayn uu lahaa dalka ku lahaa markii uu xilalkaas hayay nufuud ha noqoto dhinaca dhaqaale ha noqoto dhinaca amni dhinaca- yani meelo badan buu nufuud ku lahaa marka nufuuddaas ayada ah shakiga keentay hadda beri ba soo muwaadin caadi ah galaw waa waa u bannaan tahay waa la waa dhacday meel oo dhan waa lasoo dhacay laakiin kan waa lagu sii dhegay ee waxaad moodaa nufuuddiisa asaga ziyaado inay ahayd oo ku lahaa meesha nufuuddaas ziyaadada ah ayaa- ayaa keenaysa marta in asaga gooni ahaan loogu dhowey oo la fiirsho laakiin hadda muwaadin caadi ah waaye xukuumad oo neutraala timid guddigii oo jacburka ahaa sheekis waa dhammaatay guddi madax bannaan ee qarana qabanaya sheekada yani boosaska qabanaya mana filaayo guddiga oo madax bannaan marata inuu wuu dhaamayaa kuwii hore haddii se kuwa kuwa gacanta oo maamul goboleedka ma wada gelayo Ee waxaa waaye xoogaa hadii- xoogaa adii boqolkiiba boqol aysan noqon laakiin hadii boqolkii konton boqol iyo boqolkii lixdan xoogaa maamulka waa ka marka marka kursigaas fahde la haysta in awood dheeraada uu lahaa uu xil hayay oo la tuhmayay unbaa uu ku la'yahay aan faatiha waxaa weeye eh, fiiri eh, doorashooyinkii hore oo maagi dimuqraatiga aan ahayn wuxuu dhahay qofka oo doonaya inuu xildhibaan baarlamaanka noqdo waa inuu lix bilood ka hor ka tagaa xilka oo xukuumaddu u hayo laakiin adoo xuk- xukunkiina haya waxaad adeegsanaysa waa wadii xukuumadda waay xoolihii xukuumadda baawarkii xukuumadda badiwartii xukuumadda tikit xukuumadda waay marka waxaa isku hayntaa luskeeda waxay keenaysaa way saameynaysaa doorashada meesha ay ay saameynayso marka haddii adigoo madaxdii nabad sugidda ah intaasoo ciidana ku waardeynaysa intaasoo xasaas socotaa intaasoo diyuuraa wadataa nufuuddaas intay ka keentay laakiin madax nabad sugidda ma ahayn fahad markuu hadda Ma- dee la taliyo ahaa kama- la taliyo madaxweynuhu ahaa kama tegin shaqada wuu haystay laakiin tan wax- yaa fiiri maxaa ahayd xikmada ku jirto maxay tahay in la yidhaahdo qofka doonaya inuu noqdo baarlamaan eh, xubin ka noqdo baarlamaanka boqol iyo siddeetan maalmood ka hor sharciga ku taallaa boqol iyo siddeetan maalmood ka hor waa inuu shaqada ka tagaa xilka wareejiyaa ma fahamta laakiin keligiis kuma koobna fahado waxaa jira mas-uuliyiin badanaa jira fikrad ahaan aan fiirino waxaa looga jeedaa waxaa weeyaan qofkaas inuusan nufuud xukuumi ah meesha ku yeelin markuu tartamayo laakiin adigoo fadhiya madaxtooydii baad fadhidaa oo camaraad bixinaysa maxaa markaad ka bixiso xamar wuxuu ka fulayaa beledweyne ama meel kale marka anaa kula tartamaya miskiin waxid li- maa cindu maa cindu walaa basla ayaa la tartamaysaa marka ma ma iskeenayso laakiin ka soo deg faraska aad fushata ma aan aan aan wada tartanno ay- anagoo siman marka xikmad iga badi hadal iga badi mashxarife ilaa aakhiri laakiin ha igaga badinin qalabkii oo shacabka taasay tahay marka waa saa- nufuudda aan kuu sheegay waa midaas laakiin ma dhicin isaga keliya ma aha jeneraalaad jiray mashxarife dad badan oo xilka aan wareejin oo shaqaynaya kullu hada ma yasir yani ma aha marka saas aad sheegayso hadday tahay waxay ahayd inta ku soo baxday xildhibaannimada ee dhammaan wadiiqadaa soo maray in xildhibaanimadooda la hakiyo maxkamadda la geeyo ma ma inay markaba xilka ina- inayna tartamin ba ahayd iyagoo xilka haya laakiin adoo xilka haya waxaa qaanuuni ma aha xilkan haya waana tartama waxaa keli loo ogolaya waa nin xildhibaan ahaan jiray oo haddana dib u doorasho ah, raadinaya kaas keli waa waa samayn karaa xil ma hayo Ya, waa muddo ahayd muddadii waa ka dhamaatay mid kaloo raadinaya laakiin xafiisaan fadhiyaa oo qalabkiisa leh mixiisa mashaacir nufuudaas leh oo qaran ahaan aan u fulina anoo sita ayaan meesha imaana ma nin caadi aa la tartama ma ma keenayso marka nufuudaas asaga keliya maa dad badan ay ku yeelatay asaga tiis zaaid waa min min- min almumkin laakiin meelo badanaa jirtay oo dad badanaa jira oo nufuudaasi eh, maaragtay xilkaas haya tartamay haddana iyo plus eh, maamul goboleedyadii oo waxaa keenay falsafadan oo ah laba qof keliya tartamaysa annaga ayaantii markii aan dejinayn doorasho dadban ugu yaraan laba qof baan nirin ma dhihin laba qof keliya hoosaan ka xirnay laba ugu yaraan laba qof laakiin toban hadday ku timaado halkus waa shaqayn kartaa ayaga maxay dhahan maya laba way halkoo minxiis waa kan waa annagaana kala dooranay boqol jeer soo buuxi shuruudaha maya ma tegaysid because adiga aniga kuma jecel iima codaynaysid hada ma yasir taas dimuqraati maa xaqii wada hor istaagtay waxaa ay waxaa marka aan ku leeyahay waxay saameyn ku yeelanaysaa jiritaanka dowladnimada jiriddeeda ayuu cunaa bulumbuliya waay taas
waayahay soomaaliya waxay qaadatay federaal weliba waxaa la yidhi uma diyaarsanayn laakiin way ku qasbanayd inay qaadato sharciyadda nidaamka federalismka ama federaalka soomaaliya dastuurka kuma dhammaystirna kuma qeexna saas ma u jirtaa
Eeg, eh, xogaa gadaal aan kuu celiyo marka soomaaliya magaciisii eh, afartan iyo sagaal ilaa konton iyo sagaal toban sano waxaa la diyaarinaya kartideeda ay marata kartida isku fullaashada ay ayda dowladnimo ismaamuli karto ayaa toban sano loo maamulaya oo ca- united nationka uu ilaalinaya lixdankiiba markii dambe isku Xorriyadda la qaatay.
maxaa loo diyaarinaya toban sano waxaa lasoo diyaarinaya sideebaad dimuqraadi ahaan aad isu maamuli kartaa marka haddaad u fiiriso lixdan ilaa lixdan iyo sagaalkii dimuqraasiyad soomaaliya ka hirgashay afrika oo dhan baa la yaabaneed ilaa heerka ay martaa oo ay fuliyeen oo li- konton iyo sagaalkii bay dooray sameeyeen waa kasii socdeen lixdan iyo afartii sameeyeen waa kasii socdeen lixdan iyo martaa iyo sagaalkii sameeyeen waa kasii socdeen ka bacdi military soo dhex galeen ka gudub yani tobankaas sano oo lasoo eh, yani lasoo dhisayay eh, kaaderka lasoo dhisayay ayaa gaarsiiyey dowlad dimuqraadiyadaas sixaa la sameeyey maadaama ay tababar soo heleen lixdan iyo sagaal military ay yimid u fiirso lixdan iyo sagaal ilaa toddobaatan iyo sagaal muxuu sameynaya kacaanka kaader uu dhisanaya kaaderkii uu dhisaya dad uu ruushka u diray dad kuba u diray mashcaarife imtixaanada mashcaarad akademiya samee wixii buu diyaariyey dhalinyaro haween shaqaale kaaderkii buu sameeyey toddobaatan iyo sagaal buu yidhi dastuur ha la sameeyo barlamaan ha la sameeyo tobankii sano ugu dambeeyey ee kacaanka wuxuu ku mooday tobankan sano uu kaadag soo samaystay duntii soomaalinimada ayaa burburtay oo ahayd magaciisii isku afaanahay isku diinanahay isku kan isku mid waanahay waa- kaas waa burburtay annaga isdilo bilaan waa la baaba'ay dadkiina waa burburay niyaddooda dalkana waa burburay nidaamkana waa burburay automatically waxaa wasaana ma anfacays adoo awood wadaagga laga fiirsaday waxaa la yidhi waxaan nahay federaal cid u tababartay cid diyaar garaysay toban sano ma jirto ilaa yoomana haadaa dad mas-uuliin baa jirta haddaad weydiiso federaal maxaa waaye aan ku xuquuqaadka madaxda xuquuqaadka ay leeyihiin madaxda soomaalida haddii baarlamaanka uu jaangooynayo dastuurka uu jaangooya xaqa uu leeyahay iyo maamuuska madaxweynaha inay kusoo gaartana waa laga yaabaa madaxweynihii hore ee waktiga hadda afartii sano shantii sano hogaaminaya maxamed abdullaahi farmaajo waxaan ku aragnay baraha bulshada dad dhahaya waxaan u dhisaynaa guri madaxweynaha guri baa loo dhisayaa munaasabadan adoo ka faa'iidaysanaya bal maamuuska madaxweynaha xuquuqda qaranka uu ku leeyahay iyo waay shacab guri ugu dhisaa may dowladda u dhisto arrimahaas bal faahfaahin ka bixe yaa dadka dhahaayo dadka dhahaayo maxaa cabdullaahi farmaajo gurigan kuu dhisaynaa faduul waay faduul ay wadaan waxaa waaye sharaftay ka dilaayeen iyo karaamada shacbiga ay wax gaarsiinayaan anigu aragtidayda sidee kuwa kula talinaya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha farmaajo kula talinaya gurigan kuu dhisaynaa tawarcan kuu aruurinay dhahayo faduul waaye shacbiga ay ceebeynayaan karaamaday ka qaadayaan waa inay ka haraan waxaas liannu shacbigan wuu tashtay wakiiladiisi sharcigay gudbiyeen oo ay ku karaamaysanayaan ku ixtiraamayaan yacni ay ku maamuusayaan madaxdooda qofka madaxweyne mar hadduu noqdo oo meesha muddadiisa ku dhammaysto xilkana ku wareejiya ayadoo nabadiisa isagoo waxba amarta een laga looga qaadin khiyaamo qaran waxyaabahaas aan gelin oo baarlamaanka uusan xilka ka qaadin wuxuu xaq u yeelanayaa dastuuriyan inuu noqdo xildhibaan inta uu nool yahay taas waxaa lagu maamuusaa inuu mar walba ninkaas madaxweyne soo noqday uu xasaanad yeesho intuu nool yahay xasaanadiisaa la ilaalinaa sharaftiisaa lagu ilaalinaa haddana inuusan tuugsano meelahaas tagin meel laa yaqaanay waa madaxweynihii soomaalisal meel hiblaayu fadhiyaay maqaayad xumaayo kamadeerka inaan la dhihin waxaa loo gooyay in uu gunno leeyahay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari ayuu kaasi ahaa oo waraysi dhinacyo fara badan taabanaya siiyey warbaahintan darsan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan isla maraynaaye markan haddaan eegno taliska qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa maanta magaalada baydhabo ku soo bandhigay mustaf isxaaq cali oo labadii sano ee lasoo dhaafay ka tirsanaa al-shabaab kana soo dagaalamay gobollada baay iyo galguduud mustaf oo dhowaan isku soo dhiibay gacanta dowladda ayaa kasoo bixitaankiisa dagaalamayaasha al-shabaab ku salaysan dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo sheegay inuu la kulmay islamarkaana uu go'aanka bixitaanka qaatay waraysiga lala yeeshay mustaf oo ka tirsanaa al-shabaab ayaa waxa uu tilmaamay inuu ka soo dagaalamay deegaano ka tirsan gobollada galbaay iyo galgaduud ee maamulada koonfur galbeed iyo galmudug sidoo kalena uu muddo ka tirsanaa shabaab saraakiisha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa qaybta lixdanaad ayaa dhowr jeer oo horay soo bandhigay xubno iyo saraakiil ay sheegeen in ay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab inta badan xubno ka tirsan al-shabaab ayaa isku soo dhiiba ciidanka dowladda soomaaliya ee ku sugan deegaanada kala duwan ee dalka gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya guudahaan barnaamijka wareegga wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka muddada hawada uu ka baxay waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynayay tani barnaamij dambe intaan ku kulmi doonno akhyaarey waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaana allah